فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad idaacadda islaamiga alfurqaan habeen walba ka maqashaan marka laga reebo habeennimada sabtida hadda waa la qadaro caawa oo ah jadii labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka oo aqbalay go'aano ka soo baxay waxa loogu yeero beesha caalamka shirna u qabanaya kooxaha mucaaradka ah muxuu yahay tanaasulka la sheegay inuu xasan sheikh u samaynayo kooxaha mucaaradka oo ay shisheeyaha amreen barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysa doontaan muxuu maamulka islaamiga ah bakool ku soo kordhiya bulshada uu maamulo ee gobolkaasi deggan waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga alfurqaan la yeelatay waaliga wilaayadaasi ayaad caawa dhuwaxa ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay in xasan shiikh uu dalka dhexal siiya faqri heerkiisu aad u sarreeyo masiirka xasan shiikhna uu ku dambayn doono inuu dalka isaga cararo iyo arrimo kale barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah boqol arday oo gabdho ah oo ka qalinjebiya madarase lagu barto qur-aanka kariimka ee ku taala magaalada kuunya barrow ee shabeellaha hoose warbixin ku saabsan munaasabad ballaaranna way ku qalinjebiyeen ardaydaasi ayaan caawa dhow waxaa idinkugu haynaa intaasi waxaa inoo raaci doonaa xubinta faa'iidada caafimaadka ah iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waa mar kale iyo dhuuxa
بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyadoo faahfaahsan ayaan gudagalaynaa waxaan ugu horaysiinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed ciise waad mahadsan tahay iminkan wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhex fadhiya fashil diblomaasiyadeed kadib markii ay been noqdeen cadeymo uu isticmaalay dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha koonfur afrika booqash rasmi ah ku tegay magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka halkaasi ayayna si rasmi ah ugu kulmeen isaga iyo dhigiisa trump daakhilka akhalka loogu aramiya maraykanka kulanka u dhexeeyey labadan nin ayaa ku bilowday si caadi iyo iswaraysi degan kadib ayuu si kedis ah trump ugu furay sareeri ramafosa madaxweynaha koonfur afrika isagoona ku eedeeyey in xukuumaddiisa ay cadaadiso cunuqabataysana dadka caddaanka ah trump ayaa ramafosa hordhigay warqad ay ku daabacan yihiin warar u hiilinaya sheegashadiisa ayna ku sawiran yihiin sawiro xoojinaya doodiisa sidoo kalena goobta ayaa laga shiday muuqaalo uu trump ku tilmaamay inay yihiin caddeymo muujinaya dhibaatada ay caddaanka ku wajahayaan gudaha koonfur afrika inkastoo uu ramafosa iska dhiciyey duulaanka dhanka afka ah ee uu kala kulmay dhigiisa trump haddana waxaa la yaab noqday oo warbaahinta caalamka si weyn u tabinaysa in sawiradii iyo muuqaaladii u adeegsaday trump aanay ahayn koonfur afrika oo laga soo qaaday dalka kongo tani ayayna warbaahinta ku tilmaamaysaa fashil iyo ceeb diblomaasiyadeed oo uu dhex fadhiyo donald trump in ka badan toban qof oo suudaaniyiin ayaa gaajo darteed ugu geeriyooday xero qaxooti oo ku taala dalka jaad dadka suudaaniyiinta ee qaxootiga ku ah dalka jaad ayaa wajahaya xaalado bini-aadamnimo oo aad u daran iyadoona maalmihii lasoo dhaafay tira dad ah oo ka mid ah barakacyaasha suudaaniyiinta ee ku nool dalkaas ay gaajo darteed ugu geeriyoodeen mid ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee ku yaala dalkaas sida ay shaaca ka qaaday shabakadda dhakhaatiirta ee suudaan waxay shabakadda bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay intii lagu guda jiray toddobaadkii lasoo dhaafay ay saddex iyo toban qof oo suudaaniyiin ah ay gaajo darteed ugu geeriyoodeen xero qaxooti oo lagu magacaabo qaaqaa oo ku taalo dalka jaad taas oo ay ku jiraan kow iyo labaatan kun oo qaxooti suudaaniyiin ah waxay intaasi ku dartay shabakadda dhakhaatiirta suudaan in qaxootiga suudaan ee ku sugan xeradaasi ay la ildaran yihiin musiibooyin bini'aadinimo oo ay ugu wacan tahay cunto yari iyo daawo yari iyadoo cudurro ay kusii faafayaan gudaha xeradaas sababa la xiriira dayaca hay-adaha caalamiga iyo kuwa bini'aadinimada sheegta ay ku sameeyeen qaxootiga xerada ku jira iyo iyaga oo aanan helin cunto ku filan arrimahaasi oo isbiirsaday ayaa halis gelinaya masiirka kumanaan qof oo ku nool halkaas colaadaha ka holcaya dalka suudaan ayaa keentay in kumanaan suudaaniyiin ah ay ku barakacaan waddamada deriska la ah dalkaas kuwaasoo ah dalal faqri oo aanan maarin karin nolosha barakacyaasha ugu dambayntiina afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dad hor leh ayaa ku shahiiday jiidda khaza kooxaha muqaawamada ayaa fashiliyey kamiin ay ku beegsadeen ciidamada yahuudda wasaaradda caafimaadka jiidda khaza ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in labaiyo labaatan qof hor leh oo reer khaza ah islamarkaana ku shahiiday duqaymo uu saacadihii lasoo dhaafay kayaanka gumaystaha ka geystay jiidda khaza kooxaha muqaawamada ee ka diriraya jiidda ayaa iyagana dhankooda maanta sheegay inay kamiin qorshaysan u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda xilli ay isku dayayeen in ay ku dhuumaalaystaan guri ku yaala deegaanka alqaraarah ee dhaca bariga magaalada khanyunis ee koonfurta jiidda kamiinka ayay muqaawamadu sheegtay in uu u dhacay sidii loo qorsheeyey ayna jiraan khasaarooyin dhimasho iyo kuwa dhaawac oo haleelay ciidankii yuhuudda ee lala beegsaday
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxaa la leeyahay wuxuu aqbalay go'aana ka soo baxay waxa loogu yeero beesha caalamka isagoona doonayay inuu shir u qabto mucaaradka xiisadaha siyaasadeed oo ay wajahayaan madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk ayaa waxay sababtay in waxa loogu yeero beesha caalamka iyo awaamir toosa siiyaan xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibare ila wareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalk uu ku qasbanaaday inuu ka tanaasulo go'aamo uu horey u soo saaray oo ay ka mid ahaayeen qabsashada doorasho qof iyo cod ah iyo wax kabeddelka dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalk sida ay wararku sheegayaan xasan sheekh maxamuud ayaa shisheeyaha caddaanka ah ee ku sugan xerada xalane wuxuu u sheegay in horaanta bishan soo socota ee juun uu qaban doono shir uu ku casuumayo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah taasoo ka dhigan isdhiibid siyaasadeed taasi waxay keentay in qaar ka mid ah ra-iisul wasaareyaashaasi iyo kuwa xilalka doonaya ay xerada xalane kula kulmaan ergeyga gaarka ah ee waxa loogu yeero qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya taasi ayaana ka dambeysay ayaa la leeyahay isdhiibidda siyaasadeed ee uu ku tallaabsaday xasan sheekh maxamuud imaanshaha magaalada muqdisho ee ra-iisul wasaareyaashii hore ee soo marayay dowladda federaalka iyo shariif sheekh axmed ayaa la rumaysan yahay in ay sare u qaaday cadaadiska saarnaa xasan sheekh iyo xamse cabdibare mucaaradka ayaa hub culus oo ku rakiban gaadiidka gaashaamaan ku dhex watay waddooyinka magaalada muqdisho arrinkaasi oo diraya degniino ka dhigan in ay muqdisho ka dhici karaan dagaal
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool muxuu maamulka islaamiga ah ee bakool ku soo kordhiyay bulshada uu maamulo ee gobolkaasi degan waxaan waraysi gaar ah la yeelanay waaliga wilaayadaasi sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna kaga jawaabay su'aalo dhowr ah waraysiga waxaa qaaday wariyaheena yaasir cabdulaahi sidan ayuuna u dhacay ugu horreyn kusoo dhowow warbaahinta islaamiga alfurqaan waan kaaga mahad celinaynaa fursaddan su-aasha ugu horreysa waxay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee bakool waan ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan sida la ogyahay wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayaadka islaamka ee dhaca koonfurta soomaaliyeed ayay ku jirtaa amni iyo barwaaqo ayaan haysanaa alxamdulilah haddii jawigu waa iska degan yahay cadowga allah subxaanahu watacaala nashaad ma lahan waa ilaahay fadligiisa waa xaaladda maarta waa iska degan tahay sidii la rabay waaye alxamdulilah sidii muslimiintu ay jeclaayeen waa aysi ka fiican insha allah bakool waxay ka mid tahay gobollada ugu muhiimsan ee dalka qaybo ka mid ana waxaa duulaan ku jooga ciidamo etoobiyaan ah waa sidee xaaladda guud ee deegaanada ku hoos jira gumaysiga etoobiyaanka inta aad ka warhaysaan jasaak allahu khayran sida aad sheegtay wilaayada islaamiga ah bakool degmooyinka ay ka kooban tahay waa waa degmada aalberde iyo xudur iyo rabdhuur iyo waajid iyo tiyeglow inta hadda cadowga haysto waa xudur iyo waajid iyo ceelbird waaye meelo kaleo magaalooyin kaleo waaweyn iyaguna waa jiraan sida aatiyoyeed oo kale ay ka mid yihiin iyo meesha la yidhaahdo qurac joome oo cadowga axmaarada ay joogaan Eh, de kolley uun cadow meel uu ka taliyo oo ilaahay cadowgiisa eh, cadowtinimadooda ay tahay soo jireen oo dadka muslimiinta ay u qabaan guud ahaan gaar ahaan soomaalida hadee gumaysiga iyo dhibka iyo tacadiyaadka ee muslimiinta ay u geystaan iyadoo xadis walaa xaraja waaye aad iyo aad maarata wax laga sheekeyn kara ma aha ilaahay fadligiisa marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu cadowga uu ka dalqaado dadka muslimiinta ah marka waa meel cadow haysto wixii laga felinayay ama dadku ay ka malaynayeen unbay tahay waa wadan maarata aada horumarkiisa iyo dhinac walba maarata burburay meelaha ay joogaan magaalooyinkaas wax adeeg bulsho ah kama jiraan waa niman calooshood u shaqaystayaal ah ee cadowgaas maarata ku adeegto ayaa maamul isku sheega joogo oo ummadii maarata laf dhungashi ku noqday de wixii dhibaatooyin iyo dil iyo xarig iyo dhac iyo kufsi hade iyadu wax laga sheekeyn kara ma aha allahna waxaan ka rajeynana dadka muslimiinta inuu waqti aan dheereen uu ka dulqaado cadowgaas gumaysigiisa jasaaka allahu khayr horumaro la xiriira adeegyada bulshada oo kala duwan ayaa ka jira bakool sida aan ku daawanay muuqaalo taxne oo warbaahinta islaamiga alfurqaan ka diyaarisay gobolka maxaad inooga sheegi kartaa wax isbeddel ama adeegyo dheeraad oo aad soo kordhiseen jasaaka allahu khayra jazaa waa runtii eh, su-aal muhiim ah waaye gobolka bakool eh, kolley sidaan hore u sheegnay wilaayada islaamka ayuu ku jiraa oo maaragtay uu ka tirsan yahay Eh, ilaahay idinkiisna hade kolley uun maamulka islaamiga ah ee loo xil saaray oo mas-uuliyaddaas qoorta laga saarayna hade hadday gobol tahay hadday degmo tahayba shaqooyinka caadiga ah ee adeega bulshada iyagu marna ma kala go-in ma kala go-in ilaahay fadligiisa maarata waa ay socdaan En, wax ziyaadaad oo horumar ee adeeg bulsho ah oo runtii aada u fara badan waa jiraa ilaahay baanu ku mahadsan waxaa ka mid ah waxyaabaha tusaale ahaan loo soo qaadan karo xagga dacwada dacwada maarata sanadkan hadda aan ku jirno iyo kii aan soo dhaafnayba aakharkiisa wilaayadu waxyaabaha aada juhdi u gelisay waxaa ka mid ah dacwada haddii ay ahaan lahayd dhanka xalaqaadka maarata cilmiga ah iyo kuwa tasiixiga ee qur-aanka lagu barto macaahidda maarata noocyadooda kala duwan haddii ay yihiin macaahidda maarata ee khadiija oo gabdhaha muslimaadka wax lagu baro haddii ay yihiin macaahidda sharciga ah sida maarata macadulbasiira macadushareeca iyo wixii lamid ah iyo macaahid fara badan ayaa jirtay xamalaadka dacwiga saas oo kale adeeg dhanka dacwada horumar weyn oo la dareemi karo ayaa ka jira alxamdulilah waxyaabaha kaloo iyadan xusid mudan oo adeega bulshada kamid ah waxaa waaye tarbiya wa tacliim dhanka maarata madaarista nidaamiga ah ilaahay baan ku mahadsan hadda wilaayada waxaa ka furan ilaa toban iyo saddex iskuul iyo eh, saddex muasaso oo tacliimi ah ayaa ka furan ilaahay fadligiisa arday kun sideed boqol iyo lixdan arday ayaa ka faa'iidaysatay oo inkasii badan ilaahay fadligii dhankan waxa waaye majaalkaas asagan wax weyn injaazaadkii adeega bulshada ayay kamid ahayd in dadka baahidooda la aqabtiro oo xagga maarata waxbarashada de waxaan xooga u saarayna waxay tahay xadaarada islaamka maarata tiirarkeeda ugu waaweyn waaye maarata aqoonta iyo ilbaxnimada meesha ugu weyn waaye jasaaka allahu khayran waxyaabaha adeega bulshada oo waaweyn waxaa kamid ah oo injaaska ah maxaakiimtii in la dhammaystiray oo alxamdulilah ilaahay baan ku mahadsan waxaa kaloo kamid ah insha allah siyaasadda qabaa'ilka oo iyada naftarkeeda maaratay dacwadooda khaasatan xooga la saaray oo dowlaad badan ay iska jireen ilaahay baana ku mahadsan waxaa kaloo kamid ah adeega caafimaadka oo runtii asagana juhdi badan wilaayadu ay gelisay haddii ay ahaan lahayd eh, isbitaallo iyo m c h d oo iga naftarkooda maaragtay furan iyo magaalooyinka kalena saas oo kale adeegooda maasha allah xagga biyaha hadda waxyaabaha la taaban kara waxaa ka mid ah hadda eh, sanadkan eh, hadda aan ku jirno awaa'ilkiis ilaahay nagu guuleeyey magaaladan rabdhuur oo kale oo hadda maaragtay aad oon ba-an ugu jiray oo eh, loo sameeyey maaragtay warshad oo biyaha safayso alxamdulilah marka iyadan waa injaaz weyn ay ahayd waxaa kaloo ka mid ah injaazaadka wilaayada hay-at ulamri bilmacruuf wanahy an ilmunkar oo iyada naftarkeeda maaragtay xisbidii iyo shaqooyinkooda iyo aada og tahay oo xamalaadka iyo la dagaalanka fisqiga iyo munkaraadka iyo eh, runtii maaragtay aada loo labalaabay waxaa kaloo kamid ah idan dowladii oo mucad binu jabal oo iyadan waxyaabaha la xusi karo ay tahay oo ilaa taqriiban maaragtay dhowr bilood saddex bilood oo kale ay socotay oo maaragtay oo runtii aada maaragtay raggu loogu ta'hiiliyey kamid ahayd waxyaabahaas oo aada u faraha badan aan lasoo koobi karin ayaa jiray alxamdulilah ilaahay fadligiis marka eh, adeega bulshada marka aada baa xooga loo saaray gobolka qabaa'il kala duwan oo walaalo ah ayaa dega kuwaasoo kaalin weyn ku leh dagaalada lagula jiro ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka marka halkee ayuu la egyahay xiriirka ka dhexeeya maamulka islaamiga iyo qabaa'ilka jasaaka allahu khayran jazaa waa su-aal runtii aada muhiim u ah qabaa'il fara badan ayaa dego oo qabaa'ilka soomaaliyeed ka tirsan oo runtii gobolka boqool degan haddee xiriirka maaragtay wilaayada iyo qabaa'ilku waa mumtaaz waaye alxamdulilah waa mia bilmia alaaqadanada iyo wada shaqeyntanada aaday u fiican tahay Eh, runtii qabaa'ilkan haddee ilaahay ha barakeeya waa qabaa'il maaragtay u diyaarsan oo sidoodaba ilaahay diyaariyey in maaragtay la xisaabtanka cadowga allah subxaanahu wa tacaala iyo dhabarjibintiisa afar iyo labaatan sac ka shaqeeya oo diyaar u ah waxaan halkaan maarata anoo fursadda ka faa'iideysanaya aan ugu mahad celinaynaa nuqabada gobolka jazaahumullahu khayra jazaa oo boqol neef oo geel ah ay ku wareejeen mujaahidiinta maarata cadowga la xisaabtamaayo oo maarata furmaha eh, taagan oo ribaadka ku jiro oo cadowga allah subxaanahu watacaala dhiig bixinayo waa boqol neef oo geela waatay ay nagu soo wareejiyeen waxaa kaloo iyadan xusid mudan jazaahunallahu khayran gabdhaha muslimaadka ah oo iyaga naftirkooda kaalintooda iyo doorkooda oo runtii maarata ilaahay ha barakeeyee agab fara badan oo maxaan ku idhaha noocyadiiska kala duwan ay ku wareejiyeen marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa qabaa'ilka boqol degan waa qabaa'il ansaar ah ee allah subxaanahu watacaala u diyaariyey ee waana xaadina deegaanadooda allah subxaanahu watacaala jihaadkaas ku barakeeyey oo muslimiinta ee calaaqado kala dhexaysana maarata mia bilmia ay tahay ilaahayna ha u ziyaadiyo ilaahayna ha barakeeyo jazaaka allahu khayran taas maarata aad iyo aad bay u fiican tahay waan u duceynaynaa insha allah roobabka guga ayaa gobollada qaar ee dalka ka curtay gobolka bukool isagu roobabka ma ka da'een inteese ayay la egyihiin roobabka da'ay jazaaka allahu khayran koley un roobabka horta ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiis waaye waa wax maarata allah subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ee, guud ahaan bani aadanka iyo xoolaha iyo dalkaba ilaahay ku nooleeye waaye waa naxariista allah subxaana wa tacaala oo mar kasta loo baahan yahay Ee, haddii su-aashaada aan usoo gudbo jawaabteeda roob waa jiraa alxamdulilah si u kala roonaadaba meel hadda maarata abaar waayo oo roob kama di'in la dhahayo ma jirto ilaahay fadligiis waxa waaye si u kala roonaadaba meelaha qaarkoodna roobka maasha allah beerahooda maarata fal waayo oo b- een, dalagii waa joogaa alxamdulilah dadku maarata beer fal bay ku mashquulsan yihiin laakiin meelaha qaarkoodna roobabkooda waa dambeeyey alxamdulilah iyagana hadeer unbaa beerahooda maarata abuurkooda uu istaagay alxamdulilah marka roob waa jiraa laakiin ilaahay hanoo kordhiyo un ziyaad un baan rabnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii aan u imaano xagga tacabka beeraha gobolka wuxuu leeyahay dhulbeereed ballaaran waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee wilaayada jazaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo su-aashaas koley aada iyo aada bay muhiim u tahay de dalkeena guud ahaan soomaaliya waa waa dal maarata ilaahay ku munaystay oo barwaaqo sooran ah dhinac walba markii la fiiriyo khaasatan dhanka beeraha iyo tacabka dhulka waa dhulka naga dhul hadda bacrimis u baahan oo maarata wax un in lagu bacrimiyo u baahan ma aha meel al meeshii la beero oo qof juhdi geliyo ilaahay maarata arsaaqda waa ugu keenayaa Ee, runtii waxa waaye taas waa nicmo oo dadka annagan aan ku baraarujinayno meelaha qaarkood qofkii tagay baa tagay sida maarata yaman iyo meelaha markaa tagtid waxaa laga yaabaa buur korkeeda in caro la saaro oo meesha maarata wax lagu beero oo ee, wax lagu daro maarata lagu bacriminayo dhulka annaga marka barwaaqo sooran waaye dadkeena inay ka faa'iidaystaan horta waa ugu baaqayna insha allahu tabaaraka wa tacaala Ee, amaa tacabka beeraha dadku maarata aad bay ugu hoolan yihiin Ee, aad iyo aad bayna soo helqaamayaan wayna fahmeen hay-adaha cadowga ah in aysan waxba u qaban karin keliya wax maarata ay kaga kaaftoomi karaan ay tahay in maarata dalka ay ka faa'iidaystaan maarata wax soo saarna ay sameeyaan dalagga maarata ay beertaan noocyadiis kala duwan barnaamijkaasna wilaayadan wacyigelin badan ayay hadda ka hor u sameysay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka aad bay ugu hoolan yihiin dadka beeraha fariintaada ku wajahan dadka ku nool wilaayada islaamiga ee bakool weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka tacabka beeraha maxay tahay fariinteyda ku aadan guud ahaan muslimiinta gaar ahaan dadka ku dhaqan bulshada ku dhaqan wilaaya islaamiga ah ee bakool kowdii horta waxaan leeyahay eh, in allah subxaanahu watacaala keliya aan ku xirnaano ilaahayna aan tala saaranno athiqatu binafsina aan laga helo annaga aan isku qanacsanaano dalka annagana maxaan ku irahdaa inaan ka faa'iidaysano aan, aan maaragtay eh, aan ku dadaalno Eh, haddii aan usoo gudbo dhanka maaragtay beeraha iyo wax soo saarka Eh, ahmiyadiisa dad kolley mid yar ma aha waa keliya wax fakriga looga bixi karo gaajada looga bixi karo waayo waxyaabaha cadowga maaragtay dagaal weyn oo soo qaaday oo jaanibka isaga ah eh, beeraha aad iyo aad ba maaragtay eh, ugu soo qaadeen dagaal oo runtii maaragtay aan la dhaliisan karin iyadoo loo isticmaalayo magacyo kala duwan oo daahirkooda markii la fiiriin uu yahay maaragtay horumarinta beeraha iyo wakadaa lagu hayo Eh, barnaamijka isagan uu yahay oo la dagaalan wax soo saarka ah dadkeena marka inay ku buraarugaan in maaragtay hay-ado ajnabi ah aysan waxba u qaban karin horeyn ay u ogaadeen aysan waxba u qabanaynin marka insha allahu tacaala inaan annaga isku tashano ilaahayna aan tala saarano las caawiyo wa tacaawanu cala albiri wataqwa Eh, wax soo saarka beerahan aan ku dadaalno oo juhdi aan gelino jazaakum allahu khayra intaasaan dhihi lahaa aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxawaraysyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan qaybihiisa horena waan kasii gudbaynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in xasan sheikh uu dalka dhaxal siiyey faqri heerkiisu aad u sareeyo masiirka xasan sheikhna uu ku dambayn doono in uu dalka isaga cararho xildhibaan axmed daqare oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa arikan sheegay wuxuuna yidhi xasan sheikh wuxuu dalka u keenay faqri aan weli dalka soomaaliya soo marin iyadoona ay suuragal tahay in isagoo baxsad ah uu dalka ka cararo waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka shan iyo tobanka mey laba kun labaatan iyo lix haddii la gaaro gacantaa laga qabanaya waana hubaa gacanta waana waxa ujeedaan siduu asaga waayuu samayn jira lagu samaynaya waana laga soo bixinaya madaxtooyada hadduu inuu kusi jiro u rabo laakiin an waxaaba arkayaaba inuu noqon doono madaxweynahan uusan dalkan laba maabudin buu noqon doonaa inuu fakado uu cararo in shacabka ay iska kiciyaan oo ay ku soo duulaan sababtoo ah meeshuu hadda dalka gaarsiiyey wax ay dadkan ugu ad- een, adkeysan karaan ma ah dadkan way kaceen hadda waa la cunug qabatay laba kun lix iyo tobanka wixii ka horreeyana waddooyinkan aftida aad ka qaadi jirteen waa xasuustaan madaxweynaha wax habaara in la duceynaysa jiro waa weydeen hadda maqa- maqaayadaha waaweyn ee xamar kowshaa waa la gaban laayay marka shacabka marka ma asigay lixil ku haysanayaan way iska kicinayaan maehe maalin caday soo qabanayaan madaxweyne xasan wuxuu sameynaya wax soomaali ay ku kala cararto dagaal sokay ka dhacay ahayd laakiin waa hubaa inuusan joogeyn ama een, gacan saddexaad ha timaad haddaba ee, kambala okooda hadda ka hor dhacay waa og tahay markii ra-iisul wasaarihii madaxweynihii isku milmeen madaxweyneyaashii dalkan soo maroon anna si mm, bay xaaladda kaga gudbayaan laakiin madaxweyne hadda suu rabo qabyadii waxay noqotay inuu dalkana ka shaqaysto xoogna ku joogo laakiin uma suurgeli doonto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markaana aynu aadno dhanka iyo ah gobolka shabeellaha hoose boqol arday oo gabdha ah ayaa ka qalin jebiyey madarase lagu barto qur-aanka kariimka oo ku taala magaalada kuunyabarrow ee shabeellaha hoose waxaa munaasabadaasi oo ahayd mid ballaaran ka qayb galay wariyaheena mubaarak cumar لله در خطا توالى سعيها لله در خطا توالى سعيها waa munaasabad aad u qurux badan oo si weyn loo soo agaasimay waxaana ku qalin jebinayay arday dhammaystay barashadii xifdinta qur-aanka kariimka iyo sidoo kale kuwa xaqiijiyey tasxiixa qur-aanka kariimka munaasabadan waxay ka dhacday magaalada kuunyiburo ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaana qabtay madarsa daarul qur-aan oo ka mid ah madaarista ugaarka haweenka macallimiin iyo maamulna ay ka yihiin haween daaciyaad ah waxaan xafladdu ku qalin jebinayay boqol arday kuwaasoo siddeed iyo toban ka mid ah xifdiyan qur-aanka kariimka يوم جاء الختم حققت المنى والسعد عم مشاعر الوجدان ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka oo ay akhrisay ardayad lagu magacaabo mayma oo ka mid ah ardayda madrasada daarul qur'aan أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
لله در خطا توالى سعيها في درب آي الله بالإتقان ومضت تحث السير حتى markana xiriiryaha xafladda ayaa u yidhi ardayad lagu magacaabo zamsam xuseen taasoo jeedisay kelimad ku bixaysay luuqadda carabiga laguna soo dhowiyey kasoo qaybgalayaasha xafladda ee isugu jiray culimo nuqabo iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellaha hoose حفلنا الكريم نحييكم في هذا اليوم المبارك بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف يا زمان وحفلنا قد عقدت فيه الكواكب تطفي الإمتاع قف يا زمان وحي من نزلوا بنا سكنوا القلوب وخالطوا الأضلاع قوم على هام الزمان تألقوا وكسوا فوق جماله الإبداع أيها الحضور الكرام نيابة عني وعن جميع أخواتي من طلبة مدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه أقدم هنا أسمى كلمة الترحيب مكللة بالحب والاحترام هذا الجمع الكريم وهذا الحفل المكرم من العلماء الربانيين والأساتذة الكرام والنقباء الأوفياء ومسؤولي ولايتنا الكرماء وجميع ضيوفنا الأعزاء نزلتم أهلا وحللتم سهلا الثغور خير وتنشرح الصدور خير ويشرق كل نور من خير آل sheekh fucaad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana soo qayb galay munaasabadan lagu sharfiyey ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ayaa jiidiyey kelimadda xoogga saaraysay fadliga ay leedahay in dadka la baro qur-aanka kariimka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى qur-aanka wuxuu u soo dejiyey in lagu camalfalo oo la tadabburo oo ummadda lagu xukumo oo diin iyo nidaamba laga dhigto aayaddan kariimka ah alla wuxuu sheegay qur-aankiisa culayska uu leeyahy li'annahu kalaamu rabbi alcaalamiin qur-aankan haddii buuraha lagu soo dejin lahaa waxaad arki lahaydeen buuraha oo dildillaacay allah khashe ay u qabaan marka waxaan dardaarmaynaa dhammaantaya qur-aanka aan barannay inaan ku camalfalno wa qaala anabiyu sala allahu caleyh wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinkugu khayr badan dadka qur-aanka bartay dadkana baray marka inaan qur-aankana baranno dadkana aan barno abu cabdiraxmaan asulami raximah llahu tacaala kaana min culamaa'i salaf wa kaana qaari'an markuu xadiidkan uu wariyey min xadiidi cuhmaan ibni cafaan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah afartan sano ayuu wuxuu fadhiyey maka isagoo dadka qur-aanka barayo hal shilin iyo hal maalna kuma uusan qaadan marka qur-aanka dadkana aan barno aakhirana aan ku dalabno wasalaamu calaykum waraxmat ullah suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tunne kana mid ah kasoo qaybgalaasha xafladda ayaa markan la soo dhoweeyey wuxuuna bogaadiyey dadaalka ballaaran ay bixinayso madarasada daarulqur'aan madarasada daarulqur'aan macallimiinteeda iyo ardaydeedaba dhammaan waxaan leenahay miisaankiin xasanaadka allah idiin saaro aad iyo aadna waa idiin bogaadinaynaa waan idinku hambalyaynaynaa waan idinku dhiirigelinaynaa mar walba dadaalkaas aad wadaan macallimiinta waxaan leenahay sii wada sii labanlaaba hadda dadka soo qalanjebiyeyna waxaan kula dardaarmaynaa inaad ilmihiinnana ku tarbiyaysaan oo gabdho wan wanaagsan aad noqotaan oo ilmo tarbiyo leh aad soo saartaan waayna waa og tihiin maanta waxa lagu tartamaayo waa dadka gaalana waxay rabtaa inayna ilmaha ay gaalaysiiso annagana waxaan rabnaa ilmaha inaan muslimiin ka dhigno oo diintooda barno marka waxaana laga rabaa inaan ilmahaas aan ku dadaalno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idin barakeeyo cimrigiinaan idiin barakeeyo diintiinaan idiin barakeeyo camalkiinaan ikhlaas allah idinka dhigo khaatimadeennana shahaadada tawxiid allah noogu khatimo wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam axlaam axmed oo ka mid ahayd ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ayaa xafladda ka jeedisay kelimad mahadcelin ah oo ku socotay maamulka iyo macallimiinta madarasada daarulqur'aan ألا نظر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير مسفرة ضاحكة مستبشرة وبتحية الإسلام أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أحمد الله الذي من علينا النعم العظام والآلاء الجسام التي أجل من أن تحصى وأكبر من أن تستسقى ووفقنا أن نقف أمامكم وقفة مباركة لنعطي كل ذي فضل حقه من الشكر والتقدير والاحترام أبدأ بخالقي ومعيني دوما أقول مستعينا له لك الحمد يا ذا المن والجود والبر كما أنت أهل للمحامد والشكر وأحمد الله وأشكره كذلك على عظيم منه وكريم فضله حيث وفقنا سلوك طريق العز والشرف ويسر لنا الالتحاق بمدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه والنهل من منهلها العذب الصافي وأعاننا على ختم القرآن وحفظه ونرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا فمن دواعي الغبة والسرور في هذا المقام أن نسدي أسمى آيات الشكر وأصدق عبارات التقدير إلى إدارة مدرستنا الرشيدة التي صارت لنا نبراسا ينير لنا دروب العز والكرامة لها همم جمعنا لها المعالي كجمع الكف مجموع البناني
وسنة أحمدي فيها القرآن مردل من أنجم يتلونه بتهجد وتعب qaybaha dambe ee munaasabadan balaareed ee ka dhacday magaalada kunyimbur ee gobolka shabeellaha hoose shahaadooyin lagu siinaya ardayda gaaraysay boqolkii gabdhood oo ka aflaxay madarasada daarulqur'aan waxaa ka hadlay maclimad marjimo oo ah maamulaha madarasada taasoo ka warbixisay dufcadaha ka qalin jibiyey madarasada bismillaah anigoo ku hadlaya afka maamulka madrasada daarulqur'aan litaxfiidi alqur'aan wa tasxiixi tilaawatihi maantay waa maalin xafladeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa maalin inoo ah farxad weyn maadaama ay tahay xafladdani xafladdii labaad ee ay qabato madrasada daarulqur'aan ayadoo madrasadu ay ka soo bilaabatay aas-aaskeedii ay ahayd xilliga ay bilaabanaysay madarasada markii ay qabanaysay ardada waxay ahayd ee hadda ay ka soo wareegatay muddo afar sano ah afartina waxaa soo gabagaboobay difcadeedii koowaad oo ay ka mid ahaayeen tiradooda soddon arday maantana waxaan u fadhinaa xafladeedii labaad ama difcadeedii labaad ee madarasada daarulqur'aan ay ka qalanjabinayaan boqol arday oo isugu jira boqolkaas arday waxay iskugu jiraan taxfiid maca tasxiixihi iyo tasxiix faqad allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa allahaas inoo suurtogeliyey in ay noo qabsoonto tii koowaad iyo tii labaadba
طوبى الأجور لها وطوبى رفعة كتبت لها عند الإله وما درات أنا لا أزكيها ولكن حسبها نص الكتاب maamulka madarasada daarulqur'aan ee hadiido qaaliha guddoonsiiyey saddex gabdhood oo kaalmaha hore ka galay imtixaan ka horeeyey xafladda waxayna keliyihiin umame ciise oo gashay kaalinta koowaad axlaam axmed oo gashay kaalinta labaad iyo ramle aadan oo gashay kaalinta saddexaad alxamdulilah waxay ahayd xafladaan in badan sugayay ilaahay inuu igaarsiiyaan sugayay alxamdulilah ilaahay u igaarsiiyay ugu dambeyn xafladeyda waa arkay waxaa laga dhawaajiyey inaa gashay kaalinta koowaad ma jirta arrintaas haa waxaan galay kaalinta koowaad alxamdulilah abaalmarin ahaan maxaa u heshay waxaan u helay dahab laba garaan iyo bar ah iyo kitaabka sharxu nuuniyata sakaawi iyo alminhaaj السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأحلام أحمد محمد هون كل واحد قاعد في السلام الفرقان والله الحمد لله آدي آد أفرح سنهاي ما دام أنا كنت تخرجي وأنا لمية وحفتي أنا تصحيح كبرتي قرآن كريم كده فلله الحمد مجرى واحد كالن أدقشي ها طبعا وحان قاعد كالن طلبات كالن طلبات أدقشي شيء بل كور النسيب هان محادوها شيء وحان هلاي كتب قرآن كريم كده iyo waxaan kaloo helay nuuniyata sakhaawi kutub la dhaho iyo waxaan helay sharax saxiixulbukhaari fatxulbaari intaas ayaan hadiyadahaan u helay munaasabad geedka faraxsan maasha allah waxaad ka mid tahay ardayda galay kaalmaha hore bal ka waran adiga kaalintee gashay kaalinta saddexaada gale abaalmarin ahaan maxaad u heshay قرآن كريم شرح إمام مسلم إيه شرح نونية السخاوي زرع يسر القاطف يتلى ويبقى وارفا لنرى القلوب مصاحفا تروي goobjoogayaasha xafladda waxaa ka mid ahaa waalidiinta dhalay gabdhaha qalinjibinayay waxayna muujiyeen sida ay ugu faraxsiyiin heerka carruurtooda soo gaareen magacayga waxaa la dhahaa umuramla aniga gabaraa ii dhigato anigana waan dhigtaa alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale waxbarashada qur-aanka horta muddo badanaa qur-aan soo dhiganaya laakiin tasiixa hadda aan barto hal sani ka horaan bilaabay magacaygo daariq alxamdulilah horta ilaahay ii suurtageliyey fadlilaahi alxamdulilah waa in badan in badan ayaan ku taamayay tasiixtan sidaan oo kale inaan qaato hore u soo maray laakiin mid kale oo kale- oo kale weligii ma arkin alxamdulilah anigii iyo carruurtayda madrasadaan ku xirannaha waana dhiganaa tasixiix iyo taxfiidba labadaba
walaayaadka islaamiga ee dhac bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxaa ka jira horumaro xagga waxbarashada ah waxaana ka furan xarumo waxbarasho oo kala duwan kuwaasoo lagu barto culumta shareecada islaamka iyo kuwa maadiga magaalada kuunyaburo ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaan ka mid ah meelaha ku ammaanan tacliinta madarasada daarul qur'aan waxay ka mid tahay tobanaan madaraso oo ka furan magaalada laguna barto qur-aanka kariimka
ترجو الرضا فيما تروح وتغتدي يا رب هذا الصرح منه تزودي هي دار قرآن وسنة أحمدي فيها القرآن مردل من أنجم يتلونه بتهجد وتعب
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إيه إن شاء الله تعالى حلقة ذينا عاوة وحان قادنينا بصشة عقارا أما بصشة عقار كاللو يقانو أو سيغو كاللو يقانو إيه أفكا قلات سلانيوس أما بصشة جوجا ونوع بصشة كميد أه أو أن سمينين بورو واوين أما برد وين أن سمينين waxay leedahay dhadhan jilicsan marka loo eego basasha caadiga ah waxaana si joogta ah loogu isticmaalaa sambuuska maraqyada shiilista cuntooyinka iyo xawaashyada ee faytamiinada ku jira iyo macdinta basashan cagaaran ayaa ah vitamin a vitamin c vitamin k vitamin b 9 ayaa ku jira xagga macdinta waxaa ku jira basasha cagaaran potassium calcium iron magnesium haddaba faa'iidooyinka inoo leedahay basasha cagaaran faa'iidooyinka inoo leedahay basasha cagaaran lambarka koowaad waxay caawisaa dhiska difaaca jirka ama immune health wax loo yaqaano sababtoo ah basasha cagaaran waxaa ku jira xaddi badan oo vitamin c ah kuwaas oo ka hortaga islamarkaasna xoojiya difaaca jirka islamarkaasna la dagaalama infekshanada soo weerara jirka bani'aadamka labo basasha cagaaran waxay horumarisaa caafimaadka wadnaha sababtoo ah maadooyinka kulul ee ka kooban awgood ayay basasha cagaaran waxay yaraysaa kolesteroolka leebelkiisa islamarkaasna waxay horumarisaa qulqulka wareegga dhiigga iyadoo taageerta caafimaadka wadnaha islamarkaasna ka hortagta cudurada strooga iyo arterioscleroska cudurka loo yaqaano xididada maskaxda oo adkaada sidoo kale waxay caawisaa ee, basasha cagaaran horumarka ee, cadaadiska dhiigga sababtoo ah waxaa ku jira maadada botassiumka loo yaqaano iyo maadooyinka alisin iyo alil sulfate maadooyinka loo yaqaano ayaa ku jira qodobka saddexaad basasha cagaaran waxay u fiican tahay caburka sanka iyo neefmareenka kore oo qofka soo wajaha sababtoo ah ee, waxaa ku jira maadooyin oo kuleyl leh oo vaytamiino iyo isugu jira een, macdin kuwaasoo u fiican xagga neefmareenka iyo hargebka iyo waxyaalaha ku dhaca qaybta kore ee neefmareenka afar basasha cagaaran waxay u fiican tahay nabraha ku soo baxa dhuunta waxaa loo yaqaano sorthruutka ee waxaa laga yaabaa dhuunta qofka nabar inuu kaga soo baxo ee ama dhuunta uu nabra ka yeesho waxay aad ugu fiican tahay marka basashaas cagaaran ee dhuunta nabraha dadka ugu soo baxa shan basasha cagaaran waxay u fiican tahay indhaha ee dadka laga hayo sababtoo ah waxaa ku jira vitamin a oo u fiican caafimaadka indhaha lix basasha cagaaran waxay kaloo u fiican tahay bararka lugaha dadka ka soo wajaha sababtoo ah waa anti inflammatory waxay la dagaalantaa bararka iyo xanuunada ku dhaca kalagoosyada iyo lugaha ayay aad ugu fiican tahay toddobo basasha cagaaran waxay xoojisaa dhiska lafaha ee waxaa ku jira een, ilo muhiim ah oo ka samaysan vitamin k iyo calcium kuwaasoo ka ciyaara door muhiim ah xagga lafaha caafimaadkooda islamarkaasna ka hortaga lafaha inay daciifaan ama ay jabaan sideed basasha cagaaran waxay ka caawisaa dadka xagga dheefshiidka ama caloosha oo mataqaanaa socota ee, waxaa ku jira maadooyinka fayberka ama marada loo yaqaano kuwaas oo aad iyo aad ugu fiican xagga dheefshiidka waxay ka caawiyaan dadka inay ka hortagto xagga caloolo fadhiga ama constibationka wax loo yaqaano sidoo kale waxay lumisaa ama ay bixisaa miisaanka badan dadka ka sheegta ama miisaanka xaddhaafka ah dad kale ayay u fiican tahay ayay lumisaa sagaal basasha cagaaran waa antioxidant antioxidant waxaa la yidhaahdaa maadooyinka jirka bani'aadamka kala dagaalama waxyaalaha soo weerara bannaanka ugu yimaada ee dhaawaca unugyada jirka bani'aadamka maqaarka islamarkaasna waxyeeleeya ee xibnaha muhiimka ah jirka bani'aadamka marka waa antioxidant haddii la yaraa waxay ka hortagtaa dhammaan waxyaalaha soo weerara hadday bacteria ahaan lahayd virus infection iyo wixii la mid ah ayay ka hortagtaa sidoo kale waxay baabi'isaa waxyaalaha free radicalska loo yaqaano oo jirka soo weerara oo kuwaasoo jirka u keeni kara ee haaraha jirka inay ku haraan ama jirka meeshii nabar uu ka gaaray inuu yeesho meel yaroo kuusan oo sidii nabarka oo kale oo bogsatay ama finanka inay kala dagaalanto jirka ama madmadowga nabraha jirka ku reeba inay kala dagaalanto intaba way ka hortagtaa toban waxay ka hortagtaa cudurka loo yaqaano kansarka khaasatan nooca ku dhaca naasaha iyo midka ku dhaca mindhecirka loo yaqaano kolonka mindhecirka weyn ee jirka baniaadamka ku dhaca labadaa way ka hortagtaa basasha cagaaran isticmaalka basasha cagaaran xaddiga laga isticmaalayo waa xaddi dhexdhexaad ah ee qof kastana wuu iska fahmi karaa basasha waa macluum qof kastaa yaqaana isticmaalkeeda qadar yar oo dhexdhexaad ah ayaa laga isticmaalayaa wax dhibaato ahna ma lahan ama side effect ahna ma lahan dadka oo dhanaa isticmaali karaa uure iyo nuujin intaba way isticmaali karaan aad iyo aadaa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid lamid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم